bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada wararka duurnimo ee reediyo dalsan qodobada ugu door korona waxaa ka mid ah
xarunta guddiga doorashooyinka heer federaal ee muqdisho waxaa maalintii shanaad ka socota shahaadasiinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labada aqal
qaar ka mida labada xil qaar ka mid a xildhibaanada labada aqal ee maanta qaatay shahaadada iyo kaararka aqoonsiga xildhibaannimo oo ku baaqay xildhibaanada dhiman inay soo xaadiraan
qaar ka mid ah bulshada ku nool caabud waaq ayaa ka hadlay sida ay u arkaan warqadii ka soo baxday nisah iyo beeninta dagaalamayaasha al-shabaab ee qaarijinta farmaajo iyo rooble
hay-adda hormuud salaam foundation ayaa maanta deeq gaarsiisay caroor agoon ah iyo barakacyaal ku sugan degmada dharkeenle
wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle oo shahaadooyinka guddoonsiisay guddiga ka hortagga fatahaadaha iyo shirkadaha ka shaqeeya horumarinta beeraha
wararka dibadda wararkeena maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
tunisiya oo faragelin aan la aqbali karin ku tilmaamtay hadalka soo yeera erdogan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
waa duhurnimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha faraad ee abriil sannada labada kun labaiyo labaatanka qodobadii aad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door karoonaa iminkana waxaad kusoo dhawaataan iyagoo faahfaahsan
xarunta guddiga doorashooyinka heer federaal ee muqdisho waxaa maalintii shanaad ka socota shahaadasiinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labada aqal
ku boorinayaa sanatarada kale ee soomaaliyeed dalku xarunta guddiga doorashooyinka heer federaal ee magaalada muqdisho waxaa maalintii shanaad ka socota shahaadasiinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labada aqal ee soomaaliya wax ka badan boqol iyo lixdan mudane ayaa horey ugu qaatay shahaadada xildhibaanimo iyo kaarka aqoonsiga mudanaha kuwaasoo ka kala yimid maamulada dalka iyo magaalada muqdishoba dhismaha iyo dhammaystirka hay-adda baarlamaanka ayaa ugu horreysay dhismaha dowladda taasoo muddo dheer laga shaqaynayay hirgalkeeda haatanna heer wanaagsan maraysa gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal ambasador mawliid mataan ayaa ka warbixinaya halka ay marayso shaqada bixinta shahaadooyinka oo gashay maalintii shanaad
bismillahi raxmaan raxiim waxaa si habsamela noogu socda maalintii shanaad oo xarunta guddiga uga socda diiwaangelinta iyo shahaadansiinta xildhibaanada labada aqal ee jamhuuriyadda baarlamaanka jamhuriyadda federaalk soomaaliya runtii shaqadu waxay noogu socotaa si qurux badan oo maaragtay dardar leh ayay ku socotaa xildhibaanadu inta badanna waa ay soo gaarayaan xarunta tirada isdiiwaan gelisayna aad ayay u fiican tahay meel fiican ayay noo maraysaa waxaan ugu baaqaynaa xildhibaanada weli aan xarunta soo gaarin inay sida ugu dhaqsiyaha badanna kusoo gaaraan maadaama dalku uu saaran yahay culays badan ayagana laga rabay inay waajibaadkooda u gutaan si sharci ah si aan howlaha dhiman u gabagabayno inay sida ugu dhaqsiyaha badanna nagu soo gaaraan ayaan mar labaad iyo mar saddexaadba ka codsanaynaa kuna boorinaynaa diyaaraan halkan ugu nahay inaan u dhammaystirno howlahooda weli waxaa socoto bixinta shahaadooyinka iyo kaararka aqoonsiga ee xildhibaanada baarlamaankan koob iyo tobanaad ee soomaaliya iyadoona kuwo dhowra ay harsan yihiin faadumo cabduqaadir raadi ee tv-ga dalsan muqdisho
qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee maanta qaatay shahaadada iyo kaararka aqoonsiga xildhibaannimo ayaa ugu baaqay xildhibaanada dhiman inay soo xaadiraan si ay u qaataan shahaadooyinka
waxaan ku boorinayaa sanatarada kale ee soomaaliyeed dalku wuxuu ku jiraa wuxuu ku jiraa dhib buu ku jiraa wuxuu u baahan yahay dalku in horu socdo waa la soo shaqeeyey meel fiican baa wax la soo gaarsiiyey laakiin inaanu dib u noqono baa dhib bay inagu tahay marka waxaa loo baahan yahay in hore loo socdo dalkani doorasho inuu garo u baahan yahay si uu u badbaado soomaalina u kala badbaado waxaan aad ugu faraxsanahay hawsha inay si habsami leh ay ku socoto dalkuna uu sii dhowaanayo in xal laga gaaro soo jiitankii dheeraa ee geedi socodka doorashooyinka waxaan aad ugu faraxsanahay in xildhibaano aad u fara badan ay qaateen waxaan ku rajo weynahay xildhibaanada aan qaadan oo aanan anigu qabin inay cid gaara meel ugu xirxiran yihiin oo xildhibaanada saaxiibadaya oo aan u arko gaf inay sidaas ku tahay inay iyaguna xilliga mushkiladooda waxa waaye ay xalisantona waxa waaye oo dhaqso ah ay qaadan doonaan insha allahuna afar iyo tobanka bishana ay nala dhaaran doonaan maanta oo ah lixda bisha afraad laba kun iyo labayo labaatan ka soo hadlaya hoolka golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ee magaalada muqdisho waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo cid kasta oo igu garab istaagtay inaan ku fadhiisto ama ku guulaysto kursiga ee deegaan dushoysu tahay deegaanada puntland gaar ahaan magaalada boosaaso waxaan rabaa inaan u mahadceliyo beesha iyo walaalaha ii gartay kursigan inaan ku matalo ku matalo waxaan ilaahay ka baryayaa in ilaahay ugu asturo kursigan taariikhdu tahay lixda bisha abriil labada kun iyo labaatan iyo labada waxaan numaanay xarunta golaha shacabka waxay- waxaa noo suura galay inaan qaadano id kaarkii golaha shacabka Eh, runtii waan u mahad celinayaa howlwadeennada golaha shacabka oo shaqada adag ay ay u hayaan xildhibaanada eh, diiwaangelinta iyo kaar qaadashada wada Eh, runtii eh, marxaladan hadda la taagay ee waddanku taagan yahay waxay mudan tahay in broses ka socda la dedejiyo xildhibaanadana ay dhikaaradooda ay qaataan ay broseskan ay boobsiiyaan
qaar ka mid ah bulshada ku nool caabud waaq ayaa ka hadlay sida ay u arkaan warqadii kasoo baxday hay-adda nabad sugidda ee nisa iyo beeninta al-shabaab ee ku aadaneyd dhanka qaarajinta madaxda ugu sarreysa dalka sida farmaajo iyo rooble iraad aadan ayaa soo diray warkan
halkani waa bartamaha magaalada caabud waaqe waqooyi oo gobolka galgaduud bulshaweynta ku dhaqan magaalada caabud waaqe ayaan weydiin doonaa aragtidooda ku aadan sida ay u arkaan warqadii ka soo baxday hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ee ahayd inay jiraan khataro ku aadan madaxda sare ee dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xaafiiska ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen roble qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada caabud waaqe waqooyi oo gobolka galgaduud oo aan la dhex qaadnay mikrofoonka telefishinka caalamiga ee dalsan ayaa waxa ay ka hadleen sida ay u arkaan hadalka ka soo yeray hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa magacaygu waa iimaan muuse maxamuud tarakoole een, jooga caabud waaq waxaan u arkaa arrintaa warqadda xale ka soo baxday waan dhegaysanayey ama waan arkayey markii ay soo baxday nisa waa sirdoonkii qaranka waa ciidamadii dalka loo tababaray in ay mataqaanaa een, amniga ilaaliyaan ka taxadaraan sirdoonka qaranka ee sida hadda la sheegayo afrika ugu horeeya inay yihiin marka waa shay waajib ah waa xil saarnaa kolley haddii ay ogaadeen in ay madaxda qaranka halis ku soo fool leedahay een, ama khatari ay jirto inay oga digaan ama u sheegaan waa waajib saarnaa weeyaan xaqna way u lahaayeen wakhtigii ugu habboonaana way mataqaanaa way ka hadleen oo way sii daayeen xogtaas oo way la wadaageen madaxdooda si maaragta wakhti ayn wax dhacaan meeshii een, mataqaanaa la baraarugi lahaa si looga sii gaashaanto loogana taxadaro wakhtigii ugu habboonaabay
wallaahi niyow haddaa aragtiyda aniga aan ka dhiibto marka hore ee, warqaddaas waxaan isleeyahay oo hadda xilliga hadda lagu aadan yahay soo baxday ee, waa waxaan isleeyahay waajibaadkii ama shaqooyinkii hay-adda ee ilaa- loo loo xilsaaray ama mogta waajibka ku ahayd inay gudanaysaa u arkaa maxaa yeelay amniga waxaa waaye hay-addaasaa mas-uulka ah iyo laamaha amniga marka waxaan isleeyahay wax kasta oo khatar amniga ku ah oo xogteeda ay maqlaan maadaama ay surdoon qoran ay yihiin in ay ka howlgalaan ama ay raadiyaan waxaan isleeyahay waa waajibaadkoodii ay gudanayaan waayo oo annagana waajib inagu tahay haddaan shacab nahay iyo haddaan madax nahay inaan ku gacansayna hay-adda
waayahay eh, warqadan xilli waxay soo baxday doorasho oo xasaasi ah ma laga yaabaa inay tahay warqad siyaasadaysan
wallaahi annaga haddaa shacabka nahaniyahow isma dhigi karno waa siyaasad maxaa yeelay eh, qaranka wuxuu leeyahay hay-ado madax bannaan ee dastuuriyu leeyahay hay-adda hadda warqadda ka soo baxdayna waa hay-adda sirdoonka qaranka marka wax kasta oo cadowga ama shayaha ee dowladaha shay ay soo maleegaan waxay mugta waajib naga saaran inaan wixii hay-adda kasoo ka soo baxa inaan iska xilsaarno ama aan eh, aan taageerno Ee, walaal waxaan u arkaa arrinkaas baalkan la yidhaahdo een, horta inay nisa waxa soo socdha horta waa arrin aad ay ugu qaldan tahay maxaa yeelay ayaga horta waxay dhaawacaysaa een, sumcaddooda een, maxaa yeelay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha amnigooda een, waxa sugaya waa ciidamada ina macniga ayaguna ay saas dhan horta way ku qaldan yihiin tan kale ilaahay baa dili kara ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ilaahay baa dili kara Ee, maxaa yeelay haddeerta waxaan ognahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu inay yihiin dadka een, ugu ilaalada badan marka la dhaho madaxda Soomaaliya marka arrintaas waxaan u malaynayaa arrintaas waa arrin ee aan magaranaysa iska hadal oo magaranaysa niso ay ku qaldan tahay waayahay nise haddaan kuu sheega waajibaadkeeda waa dabagalka xogaha cadow markaasi qarsoon tani waxay ka mid tahay xogaha sida ay sheegeen nin bay sheegeen magaciisa shakhsiyada ay xuseen maxamed maahir oo ay sheegeen inuu yahay shakhsiga isis ama al-shabaab weerarkaasi u fulinaya soo lama odhan karo waa shaqadii nisa oo inay qabata ahayd maadaama dabagal xogteedu ay tahay
haa way way tahay inay qabato laakiin eh, dee inay sidaas magaranaysa ofishiyaalka ay u soo dhigto ma ahayn maxaa yeelay dee madaxii dalka inay ku tiraado madaxii dalka loo jeeda in la dilo sidaas ma ahayn ciidamada iyo inay la wadaagto ninkaas maxaa garanaysaa si gaar oo dadka loo qabto ayaga loo ataagareeyo bay ahayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ayaa sheegtay in khataro amni ay markaas soo food saareen madaxda sare ee dalka sida madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble sida markaasi lagu sheegay warbixin lagu daabacay bogga twitter-ka ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa iraad aadan cali telefishinka caalamiga ah ee dalsan t v caabud waaq
markaana hay-adda hormuud salaam foundation ayaa maanta deeq gaarsiisay caruur agoon ah iyo dad barakacayaal ah oo ku sugan degmada dharkeenley cabdiwixiid cabdulaahi daahir ayaa warkan inoo faahfaahinaya salaam foundation ayaa maanta deeq raashiin waxa ay gaarsiisay caruur agoon ah iyo dadka barakacayaasha ah ee ay gacanta ku hayso markaska alraxme ee ku yaala xerada siliga degmada dharkeenley ee gobolka banaadir deeqda raashiinka ah ee ay hormuud salaam foundation gaarsiisay caruurta danta yar ee agoonta iyo dadka barakacayaasha oo ay gacanta ku hayso markaska alraxma ayaa waxa ay isugu jirtay bur bariis sokor iyo jirgaano saliida si ay ugu afuraan caruurta agoonta ah iyo dadka danta yar ee barakacayaasha gudoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaam foundation mudane cabdiraxmaan ibraahim cilmi kobac ayaa sharaxaad ka bixiyey deeqdan ay hormuud salaam foundation soo gaarsiisay caruurta agoonta ah iyo dadka barakacayaasha isaga oo xusay in tani ay qeyb ka tahay barnaamijka taakulaynta afurinta dadka danta yar ee bisha barakeysan ee ramadaan maanta waxaan ku faraxsannahay inaan eh, joogno eh, maalmihii ugu dambeeyey kambaynkeenii afurinta maanta waxaan joognaa madrasa alraxma oo meel maaragtay agoon iyo dad culamo ah ay joogaan waxaan u talagalnay afarka inay ka faa'iidaystaan oo raashinka maanta aan u keennay ay ku darsadaan ama ku kaalmaystaan eh, shaqooyinka ay u hayaan eh, dacwada iyo diinta iyo agoonta ay hayaan Eh, waxaan rajaynaynaa marka inay noqoto wax anfaca eh, caruurta iyo ayakaba anfaca Eh, hormuud islam foundationna maalmahan waxay soo waday barnaamijkan ramadaanka waxaan rajaynayaa marka eh, sheekha iyo xertiisa iyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maaragtay caafimaadii nabadgelisiiyo dhinaca kale macalin nadiir cabduqaadir cabdulaahi iyo macalin nuur maxamed cabdiraxmaan oo ka mid ah macalimiinta madrasada alraxma ayaa sheegay in sanad weliba marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan ay la soo gaaraan deeqdan waxa ayna hay-adda hormuud salaam foundation uga mahadceliyeen taageerada ay soo gaarsiiyeen isagoona sheegay in tani ay qeyb weyn ka qaadanayso afurinta caruurta agoonta ah iyo dadka barakacayaasha
maanta waxaa deeq la soo gaarsiiyey afureed hormuud salaam foundation madrasatu durraxma waxayna na soo gaarsiiyeen afurkaasoo kala duwan bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid marka madrasada durraxma waxaa dhigta arday badan ay ugu targaleen ardayda inay afurka eesiyaan wayna ku mahadsan yihiin hormuud salaam foundation asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim marka xadiis macnihiis uu ahay hal tursaquuna wa tunsaruuna ilaa biadcaafihim oo kale oo ahay xadiis macnihiis uu ahay ilaahay ay mahad sugnaatay kadib intii oo kusoo dadaashay oo samafalkan samaysan waan u mahad celinaynaa
markana wasaaradda baraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa shahaadooyin guddoonsiisay guddiga kahortaga fatahaadaha iyo shirkada ka shaqeysa ka shaqeeyaan idhaahday horumarinta beeraha mahad axmed cali sukuwaara ayaa inoo soo waramay da beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ahayd mid shahaado lagu guddoonsiinayey shirkadaha ka shaqeeya horumarinta beeraha guddiga kahortaga fatahaadaha iyo iskaashata beeraleyda kuwaas oo lagu ammaanay muddooyinkii ugu dambeeyey in ay la yimaadeen waxqabad muuqdo madasha shahaadooyinka lagu guddoonsiinayay waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare waxa uuna faahfaahin ka bixiyey sababta ay ku muteysteen shirkadaha maanta la guddoonsiiyey shahaadada taas oo lagu dhiirigelinayo howlaha ay ka qabteen deegaanada hirshabeelle waxaan dulmarayaa sababaha ay ku muteysteen halka ani waxaa fadhiyo saddexda tuulo shahaadooyinka waxaa ka mid ah guddiga fatahaadaha ka hortagga fatahaadaha beledweyne ee xaaji dhagaxow oo guddoomiyaha ka ahaa oo aan u garanay kuwa kaalinta koowaad ka galay hirshabeelle arrimaha isxilqaanka ee fatahaadaha iyo dadaaladii ay beledweyne ka sameeyaan sidoo kale baarey waad ogtihiin biyihii ka soo baxay guddigan hormuud uu ka ahaa soo kaashanaya maamulka gobolka degmada wasaaradda iyo statekaba mooyka sidoo kale kaalinteeda waad ogtihiin raqiilo cumar guule kambaniyaashan haddaan u gudbana waxaan leeyahay waa kambaniyaal kudayasho mudan wasaaradduna wasiir waxaan aan aan soo jeedinayaa in tixgelin gaara loo siiyo inay mudan yihiin in lagu daysto bacdamaa ay wanaaggaas qabteen
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaan maxamed cumar ceymoy ayaa dhankiisa waxa uu ballan qaaday in had iyo jeer ay garab taagnaan doonaan shirkadaha ka shaqeeya horumarinta beeraha guddiga ka hortagga fatahaadaha iyo iskaashata beeraleyda
maanta waxaad nasiib u yeelateen kambaniyadii ka shaqaynayay hirshabeelle maaha intaan meesha fadhida in aad noqotaan dadkii ugu horeeyey ee maanta abaalmarin ay siiso wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle sidaas la mid ah saddexda tuulo ee halkan uu ka carabaabay ee ay ugu horeysa moyko baarey iyo rakayle sidaas isla mid ah ayagana iyo iyo guddiga fatahaadda beledweyne oo uu xaaji dhagaxu isgana madax ka yahay ayagana waa runtii wax la taaban kara ayay qabteen sidaa la simid ah waxaan rabnaa in maanta laisku tashado haddii aanan annaka isku tashan waxba noo suurageli maayaan annaka oo haysana annakoo tala saaranayna alla subxaana wa tacaala degmadaynii gobolkaynii wasaaradaynii isteedkii uu madaxweyne u yahay cali cabdilaahi xuseen cali guurlaabe hormuud waxqabadna u yahay rabana inuu gaarsiiyo deegaankan iyo dadkaani nolol wanaagsan iyo horumar iyo barwaaqo waxaa fiican in aanan isku tashano istaakulayno isgarab istaagno guddoonsiinta shahaadooyinkan ayaa looga gol leeyahay sare u qaadita wax soo saarka beeraleyda dowlad goboleedka hirshabeelle mahad axmed calasow raadi ah ee telefishinka dalsan jowhar
halka warkaas aad ka dhegeysaneysaan waa radio dalsan iminkana wararka dibadda
dowladda tunisiya ayaa si adag u diiday hadal kasoo yeeray madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan kaasoo ku saabsanaa kala diris uu madaxweynaha tunisiya qays siciid dhowaan ku sameeyey baarlamaanka dalkiisa balse dowladda tunisiya waxay sheegtay in marnaba ay si adag u diideyso hadalkaas kasoo yeeray erdogan islamarkaana waxay tunisiya ku tilmaantay inay tahay wax laga xumaada arrintaasi waxaa sidoo kale dowladda tunisiya ay sheegtay inay muhiim tahay in wadahadal buuxda laga galo hadalka kasoo yeeray madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan
warkii doornimo oo ay si wadajir ay iskugu soo jeedinayeen anigoo ah cali aadan axmed iyo faadumo cabdiqaadir xasan waa inaga intaa idinkana waad ku mahadsan tihiin dhegeysiga iyo la jaanqaadka warkayga
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel